saa la socotaan ama maqasheenba duqeyntu waxay ka dhacday meel kamid a deegaan qandala oo lagu magacaabo ceelka adax duqeyntaasu marka cadowgii meeshii ku dhuumaalaysanayey waa la duqeynayey dhibtaasuna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sidaa hadda aan riboodka ku helay ka koobnaa saddex iyo toban qof qof waa ka maqnaa oo meel magaalaha ku jiray laba qofna arigii iyo xerada xaggeeda ay jireen ma garat tobankii kaleeto meesha joogana afar waa dhimatay lixna waa dhaawac maamadii guriga u weynayd iyo qof kaleetoo haweenka guriga ka mid ah iyo qof kale dumara hal cunug oo yar afartaas waa dhimatay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto waa ka tacsiyadaynaynaa arrin muruga leh oo hal faamil soo gaartay ha bogadhayo haddana waxaa la keenay canjeel oo lagu aasaya maydkii dhaawiciina lagu dabiibaya dhaawiciina waxaa loo gudbinayaa balididin wixii wax loo qaban karo halkaasaa lagu haynaya wixii kalena magaalada iyo guddiga caafimaadka baa u heelan xaggaasaana lagu dabiibi doona insha allah canjeel ma tuulada ugu dhowbaa maxaase dadkaa lagu soo qaaday runtii canjeel waa tuulada ugu dhow xale markaan dhibkaa maqalay guruur iyo canjeel iyo xarabo iyo meelaha ugu dhow oo laga bixi karo bay ahayd isla xalaba waa loo gurmaday meeshuna waa meel aada u fog oo aan gaari u gaari karin dadkaa waxaa lagu soo qaaday dhaawacoodii meydkoodaba geel waxaa lagu soo gaarsiiyey meelaha ugu dhow oo gaari u tegi karo kadibna gaari baa lagu soo qaaday duqayntu goormay dhacday guddoomiye imise goobood ayay ka dhacday
duqaynta loogu talagalay cadowga ayadanba waa socotay meelihii loogu talagalay bayna ku dhaceysay xalay sida adugu fiidkii qoyskaas bay haleeshay runtii mar labaad iyo mar saddexaadba waa ka tacsidanayna arrin muruga leh oo hal faamil ku dhacday bay ahayd dhammaan dadka deegaanka reer qandalana waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan goobaha cadowga uu ka agdhow yahay una soo guuraan xarumaha dowladda iyo meelaha dowladdu gacanta ku hayso oo amniga ah inta dagaal ka socdo oo nimankaas khawaariijta laga soo afjarayo waxaan leenahay ha ka soo fogaadaan dadku marar badan telefoonna waa u diray golaha deegaankaan ula wadaagnay dadka waxaan leenahay ha laga fogaado waa ku celcelinaynaa arrintaas dhulkooda nabad noqonayo dadkaani waa dad nabadeed imise duqaymood ayaa xala dhacay ma middaa qoyska keliya ahbaa mase kuwo kalaa jira isla aagii bay ka dhaceen sidaa warka ku hayno imise ayaa lagu qiyaasayaa ilaa saddex duqaymood marka dadka deegaanka ma la xiriirteen oo dhibaatooyinka ay geysteen duqaymahaasi ma idiin sheegeen marka laga reebo qoyskan runtii wax kaleto oo dhibaataa oo dad shacaba ka soo gaaray ma jiraan nimanka cadowga goobahay ku sugnaayeenna waxa weeye waa la duqeeyey dhibaatadoodana iyagu waa qarsanayaan mana soo bandhigayaan ilaa la tago oo ciidanka infentriga loogu talagalay tagaan inay soo bandhigaan in lama ogaan karo hawshuna waa ku soconaysaa dadkaasna waxaan leenahay ha laga fogaado meel kasta oo cadowgaas joogo insha allah guddoomiye dhulka duqayntu ka dhacday ciidamada puntland kuma sugna miyaa faduma runtii ciidanka puntland oberethnkii koowaad wejigiisii labaad baa socda kuma sugna meelaha u qorshaysan inay tago bay ahayd inay tagaan bay ahayd wayna tegayaanin in yar oo kooban oo ay ku dhuumaalaysanayaan baa dhiman waana tegaynaa maanta ugu dambaysa annagu waxaan joognay buuraha aagii la duqeeyey ku dhow waa soconayaa ilaa intaanu kasoo cirib jirayno magarat yaa ka dambeeya duqayntan kolley way jiraan nin saaxiibo naga caawina puntland arrimaha duqaynta iyo waxaas marka arrimahaasna wasaaradaha amniga iyo waxaas baa faahfaahin doona annagu shaqadii iyo oberathonkii baanu ku jiraa insha allah waana kaaga mahad celinaya xiriirkaaga muhiimku wuxuu ahaa inaan dadka u baaqno si looga fogaado cadowga ma garat